calayhi salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbih waslama tasliima kasiira ama bacdu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ilaahay baan subxaana wa tacaala u mahadnaqayaa ammaanna u jeedinayaa inuuna weydiinayaa dhammaanteen inuu ina waafajiyo rabbi subxaana wa tacaala waddadiisa toosan in aynu marro aynu ku sugnaano ilaa ilaahay subxaana wa tacaala aynu la kulmayno sidii aynu u ballansanayn baaraka allahu fiikum waxay ku saabsan tahay kelmaddeenani imaamkii weynaa alimaamu shaafici raximah allahu tacaala siiradiisa culimada taariikhdooda iyo siiradooda in la raad raaco oo dib loogu noqdaa waa arrin muhim u ah qofka muslimka ah noloshiisa diineed iyo tiisa adduunyaba waxaana ku jira arrinta noocaasa faa-iidooyin badan faa-iidooyinkaasi waxaa ka mid a qofka muslimka ahi walaalihiisii ka horreeyey iimaanka uga horreeyey cilmiga iyo toosnaantana uga horreeyey inuu taariikhdooda barto wanaaggoodana wax ka maqlo arrintaasi oo marka ay ugu yar tahay sababaysa inuu jeclaado dadka muslimiinta ah oo ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii u jeclaado in qof ilaahay daraaddii loo jeclaadaana waa mid ka mid a iimaanka waana mid ka mid a waxyaabaha lagu helo iimaanka macaankiisa iyo dhadhankiisa wanaagsan waxaa kaloo arrinta noocaasi ay sababaysaa qofka muslimka wanaagyadiisa marka uu maqlo ilaahay subxaana wa tacaala inuu raxmad iyo dembi dhaaf uu weydiiyo sida ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ammaanay dadkii hore wanaagsanaa dadka ka daba yimi waaladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi kuwii ka dambeeyey dadkii hore wanaagsanaa waxay odhanayaan ilaahay ou noo dembi dhaaf annaga iyo dadkii iimaanka nooga horreeyeyba walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbanaa inaka ra'uufu raxiim waxay odhanayaan ilaahay ou qalbiyaga ha gelinin cuqdad iyo calool xumo aan u hayno dadkii wanaagsanaa ee iimaanka nooga horreeyey faa-iidooyinka ku jira waxaa ka mid a qofka muslimka ahi inuu raadraaco taariikhda iyo siirada iyo maalmihii ay mareen dadkii wanaagsanaa ee ka horreeyey arrinta noocaasi qofka muslimka ah himadiisa iyo hankiisa ayay kor u qaadaysaa haddii ay tahay xagga cilmiga iyo jacaylkiisa iyo dalabkiisa iyo hadday tahay xagga cibaadada iyo allow dhowaanshaha subxaanahu wa tacaala walihaada baa ilaahay subxaana wa tacaala fi lqur'aani alkariim nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu uga waramay in badanoo ka mida taariikhda iyo siirada dadkii wanaagsanaa ee ka horreeyey qaar ambiye ahaa iyo rasul ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray iyo qaar ahaa dad saalixiina sida luqmaan oo kale iyo kuwo kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay fi lqur'aani alkariim caawa biidni illaahi subxaana wa tacaala in kooban waxaynu ka sheegi doonaa taariikhda iyo siirada imaamkii weynaa shaafici raximahu llahu tacaala imaamu shaafici siiradiisa markaynu ka waramayno qaabkaynu uga waramaynaa ma noqon doono in aynu taariikh ahaanun u dul marro waxaynu isku dayi doonaa biidni illaahi tacaala meelo ka mida taariikhdiisa iyo siiradiisa inaynu dul istaagno si aynu uga qaadanno cibrooyin duruus iyo casharana si aynu uga baranno cilmi iyo aqoon cibaado iyo khayr iyo wanaagna si aynu uga kororsanno taasina waa ujeeddada u weyn ee looga warramayo aimada taariikhdooda iyo siiradooda dadkii hore wanaagsanaana loo sheegayo wanaagooda iyo khayrkooda imaamu shaafici waa abu cabdillaahi magiciisuna waa maxamed ibnu idriis ibnu lcabaas ibnu cuhmaan ibnu shaafic ibnu saa'ib ibnu cubayd ibni cabdiyaziid ibni haashim ibnu lmualib ibni cabdimanaaf sidaasi ka muuqataa abtirsiintiisa intaasi aynu ka sheegnay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam abtirsiinaa waxay isugu yimaadaan cabdimanaaf wuxuu ahaa imaamu shaafici raximah allahu tacaala shaksi ka mida qabiilada quraysh ee nebi maxamedna caleyhi salaatu wasalaam uu ka dhashay fadliyada badanna loo sheegay nebi maxamedna caleyhi salaatu wasalaam uu inoogu waramay saa muslim uu ku wariyey saxiixiisa in ilaahay subxaana wa tacaala uu doortay taasina waxay tilmaamaysaa fadliga iyo wanaagga ay leeyihiin dadka kalena ay dheer yihiin alimaamu shaafici raximah llahu tacaala isagoo quraysh ka mid ah haddana qadarka ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku dhacay inuu ku dhasho meel aada uga foog quraysh deegaankeeda oo ah maka iyo hareeraheeda waxa uu ku dhashay magaalada la dhaahdo ghaza magaaladaasi oo ku taala falastiin xagga koonfureedna ka xigta waddanka masar waayo dhulka islaamku berigii hore dowladamo kala ahayn kala xidhxidhan oo xuduuda kala leh oo qofku u baahan yahay baasaboor uu ku socdaalo iyo fiise dalkugal loo xisaabiyo loogu ogolaado waddankaasi inuu galo qofka waxaa markaa u ahayd basaboor inuu yahay qof muslima amaba se inuu yahay qof muslimiinta la degan imaamu shaafici raximah llahu tacaala waxa uu dhashay taariikhdu markay ahayd boqol iyo konton bishii rajab imaamu shaafici raximah llahu tacaala saasay aanu sheegnay waxa uu ku dhashay shaam gaar ahaan dhulka maanta loo yaqaano falastiin gaar ahaan magaalada la yidhaahdo ghaza markay taariikhdu ahayd boqol iyo konton alhijri bishii rajab imaamu shaafici raximah llahu tacaala waxa uu ahaa yaraantiisii agoon waxaana barbaarisay hooyadii sababna ugu ahayd inuu cilmiga barashadiisa uu jeesto halkaasi laba qodob oo muhima ayaa ku jira qodobka koowaad waxa uu yahay imaamu shaafici raximah llahu tacaala hooyo wanaagsan ayaa ka dambeysay oo caqli badan geysayna goobaha tacliinta iyo waxbarashada intii ay tabantaabin karaysayna aada iyo aada u tabantaabisay oo hawsha noocaasa ku dhiirigelisay taasina waxa ay muujinaysaa hooyada wanaagsani qiimaha ay u leedahay qofka waxaanay xusuusinaysaa qof kasta oo damacsan inuu guursado ubadka ilaahay subxaana wa tacaala uu ka rajaynayo wakhtiga doorashada uu leeyahay iyo ikhtiyaarka hooyo fiican inuu u dooro hooyadaasi oo ilaahay subxaana wa tacaala sabab uu uga dhigo hagaagooda iyo toosnaantooda aqoontooda iyo tarbiyadooda hooyada wanaagsan maaha mar walba ta aqoonta leh hadday hooyadu aqoon leedahay shaki kuma jiro arrinta noocaasi qeyb weyn inay ka tahay taabagelinta ilmaheeda iyo tarbiyadayntiisa iyo inay u barbaariso si fiican caqli ahaan iyo aqoon ahaanba iyadoo arrinta noocaasi ay muhim tahay oo hooyada aqoonta lihi mar walba hadday aqoonteeda ka shaqaysiiso hooyada bilaa aqoonta ilmaheeda ay uga fiican tahay haddana hooyadu xataa iyadoon aqoon lahayn waxa ay noqon kartaa hadday tahay hooyo fariida islamarkaana soo jeeda hansarana leh doonaysana ilmaheedu inuu tarbiyo fiican si fiican inuu u barbaaro uu u koro waa dadaali kartaa ilaahay subxaana wa tacaala iyadoo tala saaranaysa waxa ay samayn kartaa ilmaheeda inay la xidhiidhiso goobaha waxbarasho iyada oo waraysi tegaysa oo goobaha u fiican ilmaheeda u dooreysa waxaa kaloo ay samayn kartaa ilmaheeda inay ku kaantaroosho oo ay ku maamusho aqoonta iyo cilmiga barashadiisa arrinta noocaasiyana ay ku samayso kormeer joogto ah islamarkaana ay u diyaariso ilmaheeda waxyaabaha uu u baahan yahay ee u suurtogelin kara in noqda ilmo aqoon leh islamarkaana ku barbaara tarbiyad fiican imaamu shaafici raximah llahu tacaala hooyadii aqoon waxbay ka lahayd laakiin may ahayn gabadha cilmi badan oo lagu sheegay inay ahayd gabadh caalimada laakiin ilaahay baa subxaana wa tacaala siiyey caqli badan oo ilmaheedaasi sabab ugu noqda meel fiican inuu maro arrinta kale waxay tahay haddii waalidku uu doonayo ilmihiisu inuu noqdo ilmo aqoon yeesha tarbiyadiisuna ay fiicnaato waa inuu ku dadaalo asbaabta keenaysa an yansha'a طifluhu aw waladuhu sagiir tanshi'atan صaxiixa in ilmihiisaa fiicani uu barbaaro barbaaris fiican isagoo ilaahay subxaana wa tacaala tala saarnaya mar walbana og ciddii ilaahay uu hagaajiyaa inay hagaagayso haddana isagu waa inuu ku dadaalo asbaabta asbaabta waxaa ka mid a adducaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala ilmihiisa u bariyo dadka saalixiintaana nebiye iyo kuwo kaleba waxaa ka muuqda siiradooda iyo taariikhdooda awlaaddooda inay u ducayn jireen oo ilaahay subxaana wa tacaala ay u baryi jireen laba arrimood bay taasi tusinaysaa arrinta koowaad waxay tahay waalidku wanaagga ilmihiisa uu la doonaayo inuu caqiidaysan yuu aaminsan yahay awooddiisa iyo xeeladiisa inaanu ku keeni karin ee ilaahay subxaana wa tacaala u tala saaranayo rabbina subxaana wa tacaala arrintaasi uu kaalmaysanayo waana ta ducada keenaysa waxaa kaloo arrintaasi ay ka turjumaysaa calaamad ay u tahay waalidkaa ilmihiisa wanaagga ugu ducaynaya sida wanaagga uu jecel yahay ilmihiisana uu la doonayo alimaamu shaaficiyu raximahu allahu tacaala isaga oo yar wadaadiisu laba sannood aanay dhaafin ayay hooyadii ka soo kaxaysay dhulkaa ka fog deegaankiisa ee uu ku dhashay waxaana ay keentay ee ku soo celisay magaaladii maka oo a deegaankii ay deganayd qabiiladiisa oo ah qoraysh arrinta noocaasi ah ujeeddo weyn bay ka lahayd ujeeddadaasi waxay ahayd inaanu lumin nasabkiisa sharafta badan waxaay doonaysay dadkiisii inuu ku noqdo uu noqdo qof abtirsiintiisa la yaqaano isaga laftiisuna uu barto cidda uu ka soo jeedo ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhaliyey ee uu ka beeray arrinta noocaas oo ah xifdu nnasab wa tacliimu lwlaad linasabihim waa arrin aada iyo aada muhiim u ah in ilmaha yar loo ilaaliyo nasabkiisa lana baro ilmaha nasabkiisa waayo qofku inuu barto nasabkiisa iyo abtirsiintiisa waa arrin muhiima axkaam badan oo sharci ah ayaa ku xidhan axkaamtaasi waxaa ka mid ah axkaamtii dhaxalka oo waxaynu ogsoonnahay waxyaabaha la isku dhaxlo waxaa kow ka ah annasab in labada qof abtirsiin ay wadaagaan qofka dhintay iyo qofkan dhexlaya sidaasoo kale qofku hadduu abtirsiintiisa yaqaano iyo qaraabadiisa xagga guurka markay noqoto waxa uu ka baydhayaa cidda maxramkiisa ah oo guursan maayo haddiise aanu aqoon waxaa dhici karta qof ka mida dadkii xaaraanta ka ahaa ee nasab kaga xaaraantimoobay inuu guursado waa mid dhici karta nasabka in la barto waxaa kaloo ku xidhan silaturaxim qofku inuu xidhiidhiyo qaraabadiisa walihaada baa ilaahay subxana wa tacaala uu ku sheegay fi lqur'aani alkariim dadka inuu ka dhigay qabaa'il iyo shucuub iyadoo ay tahay xikmadda ku jirtaa si ay dadku isu bartaan ay isu aqoonsadaan nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay sida xaakimu ku wariyay mustadragiisa min xadiidi cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhu qofku inuu abtirsiintiisa barto tacalamuu min ansaabikum maa tasiluu bihi arxaamakum abtirsiintiina waxaad ka barataan in aad ku xidhiidhisaan qaraabadiinna waayo qofku haddaanu garanaynba ciday qaraabo yihiin siduu u xidhiidhin karaa marka awlaadda yaryar waa in la baro nasabkooda waxaa khalad ah in la yidhaahdo arrinta noocaasi waa qabyaalad oo ilmaha yar lama barayo qabiiladiisa iyo cidda uu kasoo jeediyo abtirsiintiisa oo la yidhaahdo marka lagu weydiiye yaa tahay waxaad tidhaahdaa sida dadka qaarkood oon diinta aan fahmin ama si khaldan u fahmay ay yidhaahdaan waxaad tidhaahdaa muslim baan ahay waxaana dadka qaarkood arrinta noocaasi ku kalifaa qabyaaladka carar laakiin waxaynu leenahay taa dawadeedu waxay tahay in ilmaha yar marka la barayo nasabkiisa iyo abtirsiintiisa waa in loo sheego oo laga dhaadhiciyo ujeeddada laga leeyahay iyo hadafka arrinta noocaasa looga socdaa inay tahay inaanu cidna ku colaadin cidna ku jeclaan ee ay tahay arrimaha aynu sheegnay iyo axkaamtaasi ku xidhan in uu ku garto isla markaana fulintooda uu adeegsado sabab uga dhigto waana sida ay samayn jireen dadkii wanaagsanaa alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala wuxuu kusoo noqday magaaladii maka ee ahayd deegaanka qabiiladiisa oo ah quraysh hooyadii iyadoo da-diisu aad ay u yar tahay markiiba waxa ay ku dartay dugsi qur-aan ama malcaamadda qur-aanka lagu barto wax maala may haysan qoyskaasi wuxuu ahaa qoys faqiira oo maal adduunya aan haysan xataa hooyadii waxay weyday waxay macallinkii ay siiso oo ay kaga bixiso ilmaheeda yar ee qur-aanka baranaya fiigii ama rusuumtii bishii laga qaadayay caruurta laakiin arrinta noocaasi may niyad jebin oo may odhan waxaan kaga bixiyo ma haye guriga hay fadhiyo siday maanta yeelaan hooyooyin badan ama waalid fara badan ilaahay bay subxaana wa tacaala tala saaratay ilaahay baana faraj u furay waman yataqi illaha yajcal lahu makhraja wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib inankeedii ay waxbarashada kula dadaalaysay oo alimaamu shaafici raximah llah maxamed ibnu idriis ilaahay waxa uu ku arsaaqay xifdi khaariq ah oo wixii uu maqlaba inta badan uu qaybayo dusha uu ka qabanayo iyo dakaa faham badnaan waxaa markaa dhacaysay macallinku caruurta kale marka uu wax u marinayo cashar amabase u yeedhinayo imaamu shaafici raximahu llahu tacaala dhegaysigaa uu dhegaysanayo inuu ku qaybo oo ku xifdiyo taasina waxaay keentay macallinkii ilmaha yar inuu jeclaado maalin maalmaha ka midana wuxuu yidhi adiga inaan wax kaa qaadaa xalaalba mahaba adiga wax bilow haba yaraatee aan kaa qaadayaa ma jirto bilaash baan wax kuugu dhigayaa ilaahay baa farajkaasi u furay hooyadii iyo ilmaha yar ee agoonka ah macallinkii ka dhaafay kharashkii waxbarasho ee uu ka qaadi lahaa isaga laftiisu wuu ka faa'iiday oo wuxuu noqday alimaamu shaaficiyu raximahullah kabiirkii buu noqday ama horjoogihii ardaydiisa macallinku markuu ka maqan yahay ka ardayda casharka u mariya amaba se ugu soo celiya isla markaana macallinkiisa caawiya ayuu noqday alimaamu shaaficiyu raximahu llah iyadoo da-diisu aada u yar tahay oo lix sannadood aanu dhaafin ayaa qur-aanka kariimkaa dusha uu ka qabtay arrintaasina waa arrin aada iyo aada muhiim u ah in caruurta lagu horeysiiyo xifdulqur-aan qur-aanka inay xifdiyaan waayo wixii yaraan lagu bartaa qofka wuu ku daabacmaa si fududna qofku uma ilaabo oo qofku markanuu yarya wuxuu ka dhigan yahay safxa baydaa xaashi cad ayuu ka dhigan yahay marka wixii lagu qora wuu ku oolayaa haddii wax fiican lagu qorana waa ku oolaya haddii wax xun lagu qorana waxaa xun ayaa ku oolaya imaamu shaafici raximah llahu tacaala yaraantiisaasi ayuu qur-aanka uu ku xifdiyey waxaanay taasi xusuusinaysaa waalidka ubadkooda inay kula dadaalaan xifdulqur-aan sidaan tilmaamay waayo ilmahay taasi anfacaysaa xataa caqligiisa iyo idraagiisa fahamkiisa iyo garashadiisa ayay arrinta noocaasi ka caawinaysaa ilmaha waana arrin mujarab oo la tijaabiyey ilmaha lagu horeysiiyo xifdulqur-aan inuu ka faham bato inta badan aqoonta kale iyo culumta kalena uu kaga horeeyo caruurta kale aan lagu horeysiin xifdinta qur-aanka waalidkiisana biidni illahi subxana wa tacaala ilmahaasi waa anfacayaa fi dunyaa waalaakhira waxaa laga yaaba dadka qaarkood inuu shaydaan ku idhaahdo haddii ilmahaad ku horeysiiso xifdinta qur-aanka aqoontii kale ayaa dhaafaysa oo qeyrkii ayuu ka hadhayaa qur-aanku qofna qeyrkii kama reebo qur-aanku qofka xifdiya qeyrkii ayuu dhaafiyaa ilaahay baa subxaana wa tacaala qofka xifdiya mid yar iyo mid weynba ku koryeelaya dada kale kaga sarraysiinaya siduu hi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam in allaha la yarfacu bi hada alkitaabi aqwaama aqwaama wayadacu bihi aakhariin rawaahu muslim ilaahay kitaabkan qur-aanka ah dad buu kor ugu qaadaa waa kuwa qur-aanka rumeeya xifdiye dusha ka qayba ku camal fale ee ku dhaqma wayadacu bihi aakhariin kuwo kalena ilaahay subxaana watacaala qur-aankaa go-aan xun oo ay ka qaateen iyo mowqif xun oo ay ka istaageen ayuu ilaahay subxaana watacaala uu ku duleeyaa alimaamu shaafici raximah llahu tacaala markii uu qur-aanka xifdiyey waxa u jeestay oo ilaahay subxana wa tacaala qalbigiisa uu ku tuuray xagga barashada afka carbeed suugaantiisa gabayada iyo mahmahaa iyo waxyaabaha lamidka ah waxaana alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala uu u tegey qabaa'ilkii carbeed ee magaalada ka baxsanaa miyiga ayuu u baxay waxaana aada iyo aada uga bartay afkii carbeed iyo gaar ahaan gabayga iyo adabkii guud ahaan oo waxa markaa suugaanta loo yaqaano ah ayuu aada iyo aada u bartay imaamu shaafici raximah llahu tacaala ilaahay baa subxaana wa tacaala markii dambe qalbigiisa ku tuuray inuu u leexdo xagga barashada fiqiga oo alaxkaam sharciya axkaamu afcaali alcibaad addoomaha afcaashoodu wixii axkaam ay leeyihiin ee ku jira kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasina sabab bay lahayd uu ka sheekeeyey alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala sababtaasi waxay ahayd maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu yidhi waxaan tirinayay gabay kadib nin idaba socday oo baqal saaraa ayaa ila hadlay buu yidhi ninkaasi waxa uu ku yidhi mithluka yadhabu bimuru'atihi fi hada markuu la yaabay ninkan xifdigiisa iyo fahamka ka muuqda maadiga oo kale ayaa dadnimadiisa ku baabiinaya gabay iyo waxaan macno lahayn ayna anta min alfiqh halkaad ka taagan tahay wuhi fiqiga alaxkaam asharciya ilaahay subxana wa tacaala uu soo dejiyey inaad barato arrinta noocaasi waxay ku samaysay alimaamu shaafici raximahullah isbedel la yaab leh waxaana uu gaadhay go-aan aada iyo aada u qiimo badan waxa uu go-aansaday ashaaficiyu raximah llahu tacaala inuu fiqiga barto mowqifka noocaasa laba arrimood baynu ka baranaynaa arrinta koobaad waxa ay tahay qofka ilaahay subxaana wa tacaala uu doono inuu wanaag waafajiyo rabbi subxaana wa tacaala cidda uu doonaya ayuu usoo mariyaa qof ka yar qof ka weyn qof ay is yaqaaniin qof aanay is aqoon qof isaga ka aqoon badan qof laga yaabo isaga inuu ka aqoon yar yahayba ilaahay subxana wa tacaala tawfiiqdiisa cidduu doono ayuu soo mariyaa arrinta noocaasiina waxay ku dhalinaysaa qofka muslimka ah cid kasta oo la talisa oo talo fiican siisa taladaa fiican inuu ka qaato oo aanu eegin qofka talada siinaya laakiin uu eego talada lafteeda mar hadday talo saxa tahay waa inuu qaato nabigeenu calayhi salaatu wasalaam abu hurayra radia allahu canhu isagoo ilaalinaya xoolihii zakada waa kii shaydaan suuro bani aadam isu soo yeelay saddex habeen soo weeraray si uu u dhaco wax ka mida xoolaha sakada habeenkii u dambeysay uu qabtay uu yidhi nebigan calayhi salaatu wasalaam kuu geynayaa wuxuu yidhi ha i geyn waxbaan ku barayaa buu yidhi wuxuu barayna waxay ahayd habeenkii marka uu sii seexanaya aayatulkursida haddii uu akhriyo in xagga ilaahay subxaana wa tacaala mid ilaaliyo uu ka helayo shaydaanna aanu usoo dhowaanahayn warka noocaasa abu hureyre markuu u tabiyuu u gudbiyey nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam nebi maxamed wuxuu ku yidhi sadaqaka wahuwa kaduub run ayuu kuu sheegay isagoo been badano ah beenawaas isagoo ah laakiin maanta run ayuu kuu sheegay marka qofku xataa haddii uu yahay beenaa leh laakiin ay caddaatay maanta waxaanuu sheegay inuu run yahay runtaasi laga tegi maayo inuu beenaale yahay awgeed looga tegi maayo sida xadiidkaasi uu inoo faa'iideynayo laakiin waa in la helo wax caddaynaya qofkii aan wanaagsanayni waxaanuu sheegay inuu yahay wax sax arrinta kale ee aynu ka baranaynaa waxa ay tahay qofku ubadka muslimiinta ee meelahaasi uu kula kulmaayo iyagoo wax sameynaya buu arkayaa wuxuu arkayaa iyaga oo wax akrinaya ama odhanaya iyagoo heesaya iyagoo wax kala sameynaya waa in u arka inay yihiin ubad ay dhaleen dad walaalihiis uu ilahay yihi subxana wa tacaala inama almu'minuuna ikhwa marka waa inuu siiyo talo fiican waana siduu ahaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam oo talooyinka fiican kuma gaar yeeli jirin dadka waaweyn nabigeenu calayhi salaatu wasalaam dadka waaweyn iyo dadka yaryar labadaba waa la talin jiray imaamu shaaficiyu raximahu llahu tacaala waxa uu u tegey isagoo go-aan ku gaadhay inuu barto culumu shariica waxa u tegay sheekhii maka markaasi u weynaa oo khaalid izamji magaciisa la odhan jiray isaga ayaanu xalqadiisii fadhiistay intaasi kadib waxaa war warku uu kusoo gaadhay magaalada madiina oo aynu naqaano maka inta ay u jirto inuu joogo alimaamu malik raximahu llahu tacaala malik ibnu anas imaamu daari lhijra waxaa markaasi uu go-aansaday inuu safar u galo imaamu malik si uu cilmiga uga barto imaamu malik raximah llahu tacaala ayuu ugu tegay magaalada madiina waxaana uu ka qaatay oo uu ka bartay cilmiga isagoo ka akhristay kitaabkiisa qiimaha badan ee la yidhaahdo almuwaa imaamu malikna raximah llahu tacaala markuu arkay xifdigiisa iyo fahamkiisa iyo sida u yaqaano alluga alcarabiya aadna uu ugaga fog yahay laxniga iyo si khaldan inuu ugu dhawaaqo u akhriyo kelimaadka carabiga ah aada iyo aada buu ayuu usoo dhoweeyey watafarasa fiihi khayran waxaana uu ka fishay wanaag mustaqbalkiisa uu la kulmi doono dardaaranno qaaliyana wuu siiyey dardaaranadaasi oo sababa oo suurto geliya biidn illahi subxana wa tacaala inuu noqdo mustaqbalkiisa cilmi iyo diineed iyo toosnaaneed mid wanaagsan oo qiimo leh waxaan dhaafay oo dib aan ugu noqonayaa imaamu shaafici raximah llahu tacaala qadiyadda ku saabsan isagoo yar inuu miyiga tegey waa arrin aada iyo aada muhim u ah maantana dadkeenu aad ay ugu baahan yihiin dadka magaalooyinka degan gaar ahaan dadkiina yurub jooga ubadku aada bay arrintaasi ugu baahan yihiin waana sidii carabi ay yeeli jirtay weligeedba waana arrin ku dhisan daraaso iyo cilmi baadhis xeel dheer manaaficdeeda iyo waxtarkeeda la ogaaday dadkeenuna berigii hore waa yaqaaneen oo marka xilliga fasaxa iskuullada la gaadho ubadka miyiga ayaa loo saari jiray faa-iidooyin ku jira waxaa ka mid a taa uu ka helay alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala oo ah inuu bartay afkiisii alluga alcarabiya si qiimo badan oo heer saraa inuu u bartay waxaa kaloo ka mid ah waxaynu ogsoonnahay nolosha miyigu ay ka adag tahay nolosha magaalada ilmaha yarna ma aha in lagu barbaariyo raaxada nooca u dambaysa wax allaaliyo waxa uu doonayo oo dhan loo suurtogeliyo arrinta noocaasi waxay ku yeelan kartaa athar salbiya raad xun bay ilmaha ay ku yeelan kartaa waayo cid u damaanad qaaday ma jirta ilmahan mar walba noloshan wanaagsan inuu helayo oo sidan ay ugu soconayso axwaashu waa isbedeli kartaa qaninimada faqri baa ka daba yimaada reer magaalnimada waxaa laga yaabaa reer miyinimo inay ka daba timaado qof bristol bristol joogaa waxaa laga yaabaa inuu inuu reer miyi noqdo aqdaarta ilaahay baa subxana wa tacaala dhulka ka shaqaynaysa arrinkuna waa sida ilaahay uu doono subxaana wa tacaala ee maaha sida ay dadku doonayaan marka ubadka nolosha adag waa in wax laga baro taasi dadnimadooda iyo gaaraan hadday inama yihiin raganimadooda ayaa arrinta noocaasi ay ka qayb qaadanaysaa cumar ibnu khadaab radia allahu canhu waxyaabaha dadka u dardaarmi jiray bay arrintaasi ka mid ahayd in dadku ay nolosha badakh uu ku jiro tarafka faraha badan iyo raaxada markaa xaddhaafka ah inay iska ilaaliyaan oo qofka noocaasi xataa uma adkaysanaya cibaadada waxaa laga yaabaa soomkii inuu adkaysan waayo waxaa laga yaabaa saas oo kale salaadii gaar ahaan qiyaamki iyo taagnidu haddii ay dheeraato inuu adkaysan waayo waxaa laga yaaba inuu adkaysan waayo qofkaasi xataa aqoontii oo uu sabri kari waayo uu fadhihi kari waayo wuxuu odhan jiray cumar bnu khadaab radia allahu canhu ikshawshanuu tamacdadu ikshawshanu macnaheedu waa maxay yacnaa dad ad adag oo dee nolosha adeegeeda iska xejin kara noqda tamacdadu nin macdi la odhan jiray oo ahaa nin aada u adag oo u adkaysta howlaha iyo dhibaatooyinka adduunyo yacnaa ninkaa sifadiisii yeesha weyaan macnaheedu marka arrintaasi waa arrin aada iyo aada muhiim u ah maanta carruurtii waxay u baahan yihiin inay bartaan luqadii carbeed oo innaga haddaynu muslimiinta nahay luqadeenna koowaad barashadeeduna ay waajib tahay sida ay sheegaan ahlulcilmigu sida sheikhulislaam ibnu taymiya oo kale raximah llahu tacaala waayo barashadii diinta islaamka ayaa qofka kaga xidhan diintii in la bartaana waa waajib siduu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam talabulcilmi fariidatun cala kulli muslim wixii barashadaa diinta ee waajibka ay ku xidhantay isaguna waajib buu noqonayaa wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun waxa wixii kugu waajibay aanu kuu suurtoobahayn ilaa aada samayso isaga laftiisuna waajib ayuu kugu noqonayaa sidaasoo kale waxay u baahan yihiin ubadku in la baro luqadii ay u dhasheen lafteeda deegaanadooda inay bartaan nolosha dhulkoodana inay la qabsadaan aada iyo aada baan ugu hambalyeynayaa in badan oo ka mida waalidka qurbaha ku nool oo ubadkooda keena dalka iyadoo qasdigoodu uu yahay iyo ujeedadoodu arrintaasi aynu sheegnay alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala imaamu malik markii uu ka qaatay cilmigii uu doonayay inuu ka qaato iyadoo arrintaasi arrin muhimayna xusuusinaysa oo ah qofku inuu cilmiga u yeesho talaqi oo culimada uu ka qaato oo casrigaa iyo wakhtigaa uu joogo culimada u waaweyne uu gaari karo waa inuu cilmiga uu ka barto haddii culimada waaweyn qofku aanu gaari karinna ardaydooda iyaga tooska uga qaatay haddii aanu kuwaasi gaari karinna famaa laa famaa laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu wixii aan la wada gaari karin lagama wada tago ee cidda uu isleeyahay aqoon bay kuu faa'iideyn karta o ay kuu kordhin kartaa qofku cilmiga waa inuu ka barto alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala imaamu malik dabadi haddana wuxuu galay safar dheer oo cilmi doonis ku dhisnaa wuxuu u socdaalay xagga iyo baqhdaad xifdigiisii faraha badnaa iyo fahamkiisii sarreeyey kuma kalifin inuu isu bogo ama se uu kibro uu yidhaahdo aniga un hadda aqoonta ha layga bartaanu cid kale uma baahniya xataa culimadiisi waxay isagoo da-diisu aada ba u yar tahay ayay yidhaahdeen waad fatwoon kartaa waad gaadhay cilmiga waad ka gaadhay darajo aad ku fatwoon karto laakiin arrinta noocaasiya kuma degdegin kumana dhiiran alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala tawaaduciisu aada iyo aada buu u badnaa iyo dhul isudhigiisu kibirka iyo isla weynida iyo naf uboggana aada iyo aada buu uga fogaa alimaamu shaaficiyu raximah allahu tacaala wuxuu u socdaalay haddana baqhdaad wakhtigu maaha wakhti ay jiraan diyaaradaha maanta la raaco ama tareenada dheereeya ama gawaadhida noocyooda kala duwan xilligaasi maaha in xilli ay jireen wadooyinkan mucabadka ah si deg dega oo dhaqsaa in lagu socon karo loo diyaariyey dhulkuna aada iyo aada buu u kala fogaa laakiin cilmiga ayaa alimaamu shaaficiyu raximah allahu tacaala aada iyo aada u jeclaa oo markii la weydiiyey ka waran cilmiga siaad u jeceshahay oo aada cilmiga ugu hamuuntaa imaamu shaafici raximah allahu tacaala wuxu uhi cilmiga marka aan maqlo xubnahayga oo dhami waxay jeclaadaan inay sida dhagaha oo kale noqon lahaayeen oo ay maqli lahaayeen cilmiga waxaan ugu dadaalaa buu yidhi sida qofka aadka u lexa jeclada badan ee weliba gacanta adagi maalka waxa weeyaan iyo xoolaha uu ilaashado ee uu ugu dadaalo waxaanan cilmiga u dalbaa buu yidhi gabadha ilmaheedu uu ka lumay sida ay u raadiso oo kale ilaahay baa subxaana wa tacaala qalbigiisa geliyey cilmi jacayl waa ka yidhi isagoo gabyaaya saadribu fii tuuli lbilaadi wa cardihaa anaalu muraadii aw amuutu gariiba dhulka dharar iyo gudubba waan u marin doon waan u mari doonaa buuli laba midkoodunbay noqon doontaa ama hadafkaygan gaadhi doonaa waa inaad cilmiga barto caalimaa noqdo amaba se anigoo dhulkaygii ka maqan ayaan dhiman doonaa fain talifat nafsii falilaahi daruhaa wain salimat kaana arujuucu qariiba haddii naftaydu ay sidaasi ku baxdo anoo cilmi raadinaya meel fiican bay martay haddii ay badbaadana noqosha waa iska dhowdahay oo xagga ilaahay baa subxana wa tacaala goordhow loo noqonaya alimaamu shaafici meesha la dhahdo baqhdaad markuu tegey wuxuu halkaasi uu kula kulmay maxamed ibnulxasan ashaybaani maxamed ibnulxasan ashaybaani waa saaxibu abi xaniifa fiqi badan buu hayay kutub aada u tiro badanna waa haystay waana qoray imaamu shaafici raximah llahu tacaala aada iyo aad buu uga faa'idaystay maxamed ibnulxasan maxamed ibnulxasan haddaynu in yar taariikhdiisa ka bidhaamino saaxib abi xaniifa wey waa ardaygii abu xaniifa laakiin caqiidadiisu caqiido toosan bay ahayd waa min ahli الsunna wاljamaca min atbaaci salaf ridwan اllahi calayhim laakiin wuxuu ahaa min madrasati ra'yi buu ka mid ahaa madrasada ra'yiga abu xaniifa madrasadiisa way naqaan waa madrasat ra'y waa madrasad markaa xadiidka iyo adilada ka fogeyd alimaamu shaafici raximah llahu tacaala maxamed ibnulxasan ashaybaani markii cilmiga uu ka qaatay umuu noqon muqallid sidiisoo kala noqdaa ama sidii madrasadiisoo kala noqdaa saaxiba ra'yi masale kastoo uu u sheego xadiid buu garab dhigi jiray axaadiidana waa yaqaana oo imaamu maalik baabuu ka yimi sida aynu sheegnay marka haddii masaladaasi xadiidka ay waafaqdana waa ka qaadin jiray haddii kalena waa radin jiray safarka uu imaamu shaafici baqhdaad ku tegay faa'iidooyin aada iyo aada u tiro badan baa ka soo baxay faa'iidooyinka muhimka ee ka soo baxay waxaa ka mid ah annahu jamaca bayna alfiqi waalxadiid alimaamu shaafici wuxuu kulmiyey fiqigii iyo xadiidkii ayuu kulmiyey waa ka yidhi alimaamu axmedu raximahu llahu tacaala fiqigu waa qufullaa buu yidhi ilaa alimaam shaafici raximah llahu tacaala ilaahay uu noo soo diray imaamu shaafici raximah llahu tacaala fiq wuxuu isku darsaday fiqigii ahlura'yiga ou ka qaatay intii adilada waafaqsanayd iyo xadiidkii ay hayeen ahlulxadiidku saasaanu ku noqday fiqigiisu fiqhu ladila wa fiqhu lxadiid fiqi ku dhisan adilada fiqi ku dhisan xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam culimada markaa cilmiga uu ka qaatay sida aynu sheegnay muqallid uma noqon ka dhigaa hadaladoodii sidii qur-aanka oo kale ama xadiidka oo kale sida ay yihiin in fara badan oo ka mida atbaacu lmadaahib dadka madaahibta ku abtirsada ee raaca ama ha noqdo shaafici ama maaliki ama xambali ama xanafi ha noqdo bal culimadiisa wuu ku khilaafay wuxuu u arkayey ila macsuumiin maahae wixii ay adilada ku khilaafeen isagoo isla markaa ilaalinaya xurmadooda iyo haybadooda ixtiraamkii macallin arday uu ku lahaana marnaba aan ka tegahayn maadaama waxa uu ku khilaafayba uu yahay wax istinbaad ku saabsan iyo ijtihaad iyo masaa'il fiqhiya iyo axkaam ee masaa'il alcaqiida waalmanhaj aanay ahayn imaamu shaafici raximah llahu tacaala kitaab buu qoray uu ku ururiyey masaa-isha u arka sheekhiisi maxamed ibnu xasan ashaybaani inuu ku khaldamay wakadalika imaamu malik raximah llahu tacaala masaa-ishii uu ku khilaafay imaamu shaafici raximah llahu tacaala iyadana kitaab ayuu ka qoray safarkaasi alimaamu shaafici uu ku tegay baqhdaad faa'iidooyinka ka dhashay waxaa ka mid ahaa dad qiimo badan oo isaguna uu ka faa'iiday iyaguna ka faa'iiday ayuu halkaasi kula kulmay dadkaasi waxaa ka mid ahaa alimaamu axmed raximahu llahu tacaala oo la odhan karo waa ardaydii u qiimo badnayd ee imaamu shaafici raximahu llahu tacaala uu lahaa imaamu axmed raximah llahu tacaala sidaynu naqaano waa imaam muxaditha oo xadiid yaqaana wuxuu ka faa'iideystay imaamkaa la odhan jiray shaafici fiqina waa ka faa'iideystay sidaas oo kale luqadna waa ka faa'iideystay xalqadii sufyaan ibnu cuyeyna ayaa makamaru ugu yimi uu dhaafi jiray waxaana uu tegi jiray xalqadda shaafici isagoo doonaya inuu ka qaato alluqa alcarabiya marka arrinta noocaas wax laga weydiiyena wuxuu yidhi ibnu cuyeyna xataa haddii isagu uu isheego ardaydiisa ayaan sanad naasila xadiidkiisa kaga qaadan doonaa laakiin shaafici aqoontaa uu luqada u leeyahy haddii ay seegto cid markaa aan ka helayaa ma jirto alimaamu shaaficiyu raximahullah ardaygiisaasi axmed ibnu xambal waa ka faa'iideystay waxa uu odhan jiray xadiidku idaa saxa alxadiidu cindakum fa aclimuuna bihi linastakrija minhu fiqhan xadiidku marka uu saxiix agtaada noqdo aada ogaato axmedow xadiidku inuu saxiix yahay ii sheeg buu odhan jiray si aan fiqi uga soo saaro intaan xadiidkaasi ta'amulo oo aan u fiirsado arrinta noocaasna waxaynu ka baranaynaa tawaaducu alimaami shaafici imaamu shaafici siduu uga fogaa kibirka yastafiidu min tulaabihi ardaydiisii ayuu ka faa'iidaysanayaa imaamu shaafici raximah llahu tacaala baabka cilmiga horeynu u sheegnay kibir iyo isla weyni inaanu u kordhin xataa ma jeclayn cilmiga isaga laga barto in had iyo jeeraale isaga loo soo nisbeeyo isaga lagu abtiriyo maqsuudkiisu waxaa dadku inay cilmiga bartaan oo waddada ay ku iftiinsadaan ilaahayna si saxa ay ugu caabudaan oo qofku haddii uu muraad kala leeyahay oo uu cilmiga sharaf iyo magac iyo wax uu ku doonaayo amase mustakbir uu yahay ayuu jecel yahay kelmaddii laga maqlaba marka la sheegayo in isagana la sheego laakiin alimaamu shaafici wuxu uhi wadidtu ana annaasa tacalamuu hada alcilm walam yunsab ilaya minhu shay waxaan jeclaan lahay buuhi dadku cilmigan horta inay iga qaataan si ay ugu intifaacaan laakiin cilmigaa wax ka mida aniga aan laygu soo abtirin fa uujara calayhi walaa yaxmaduunii oo waxaan doonayaa in ajar layga siiyo cilmigaana aniga aan aan laygu ammaanin marka shaafici saasuu ahaa mutawaadic arrintaana dadka macalimiinta ah iyo mashaayikhda dadka cilmiga u dhigaa waa inay ka bartaan nebigeeni maxamedna calayhi salaatu wasalaam sifadiisa iyo tilmaantiisa ayay ka mid ahay saxaabigii la odhan jiray tamiim ibnu aws addaari markii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam uga waramay wixii uu soo arkay markii doontu ay la qarqoontay meesha jasiiradda ay kula caariday haddii ay tahay almasiixu dajaal iyo haddii ay tahay aljasaasa labadaba xadiidku waa dheeryahay muslim baanu ku jiraa nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtii intuu soo ururiyey ayuu markaa tamiim warkaasi ka wariyey asxaabtiina u sheegay nebigu horeba waa ugu sheegay oo cilmi cusubo usoo kordhiyey maaha laakiin waa wax nebigu war ahaan uu hayay isaguna uu soo arkay walaysa alkhabaru kalmucaayana warka iyo aragtiduna isku mid maaha walihaada baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi tamiim wuxuu inooga warramayaa uu soo arkay wixii aan idiin sheegi jiray marka qofku in kasta oo aqoon uu ka gaadho cid kastoo uu isleeyahay waxbay kuu faa'iideyn kartaa waa inaanu iska kibrin alimaamu sufyaan raximah llahu tacaala waa ka yidhi laa yanbulu arajulu xataa yaahuda miman fawqahu wa miman duunahu qofku cilmiga darajo sare ka gaarhi maayo ilaa cidda ka sarraysa ee ka aqoon badan iyo cidda ka aqoon yar intaba wixii aqoon markaa uu ku arko oo uu ka qaato waxaa arrin aada iyo aada u liidata ah oo in fara badan oo ka mida dadka muslimiinta gaar ahaan dadka waayeelka ee ay sameeyaan in iyagoo diintiiba aan baran haddana ay isu arkaan aqooniba inaanay ka maqnayn waxyaaba la yaab leh ayaana arrinta noocaasiya naga soo maray qof aan qur-aanka musxafkaan ka akhriyi karahayn oo haddana isoo arka cilmiba inaanu ka maqnayn waxyaabaha aadka u la yaabka badanee aniga isoo maray waxaa ka mid a anoo dhigaya kitaab fiqiya ayaa waxa aan soo hadal qaaday masalada ku saabsan qofka qof deyn ku yeesha ee qofkaasi deynta ka suga maadaama uu yahay qof caydh oo aan iska bixin karin in maalin walba ajir lagu qorayo nin marka odaya baa wuxuu yidhi wallahi ismaan lahayn cilmi baa kaa maqane ma caawa masalo cilmiya ayaad ii faa'iidaysay xaaladiisa marka saaw eegayna aqoon diineed ma laho qof diin bartay ma aha oo xataa kutubta akhrin kara haddana heerkaasi ayuu isla taagan yahay qofka haddii arrinta noocaasi qalbigiisa ay gasho waxau noqonaya qof maxruuma oo khayrka ka qada oo cilmiga ka qada waxyaabaha muhimkaana waxaa ka mid ah ee qofka diintiisa iyo adduunyadiisaba raad fiican ku yeesha an yacrifa qadra nafsihi inuu qadarka naftiisa uu garto wuxuu garanaya iyo waxaanu garanaya waa inuu kala yaqaano wuxuu galay iyo waxa uu gudo darajada uu taagan yahay qofku waa inuu yaqaan laakiin waa mushkilad aada iyo aada u weyn qofku inuu garan waayo qadarka naftiisa iyo xaalkiisa oo isagu uu isqiimeyn kari waayo arrinta noocaasi waxa ay sababtaa wax badan oo ka maqan qofku inuu baadi doonan waayo waxa kaloo ay sababtaa wax badan oo uu ku khaldan yahay inaanu iska daweyn ayay sababtaa cudurkiisa sidiisaasi uu isaga wato khaladkiisana inuu sidaasi u xambaarsanaado alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala safarada noocaasa ayuu cilmiga u galay intaana kuma aanay koobnayn baqdaad waa ka soo socdaalay ilaa wuxuu yimi sancaa sancaa alyaman waxyaaba u yimi waxaa ka mid ahaa waxaa loogu sheegay halkaa cilmiga la dhahaa cilmu alfiraasa nin yaqaanaa inuu jiro iyo kutub cilmigaa ku saabsani halkaasi inay taallo oo laga helayo wakadalika a'imadii cilmiga magaalada sanca iyo nawaaxigeeda joogayna inuu ka faa'iidaysta ayuu doonayay cilmu lfiraasa waa maxay cilmu lfiraasa waa waxaan maanta psychologyga ay u yaqaaniin ama carabi ahaan cilmu nafsiga la idhaahdo oo kale qofku markuu qofka sidaa u eego inuu masanu masanuunin karo uu qiyaasi karo qofkaasi inuu yahay qof faham badan qof xifdi badan iyo inaanu hayn qofku inuu yahay qof fariida iyo in kale qofku inuu yahay fulay iyo inuu yahay qof geesiya imaamu shaafici raximah llahu tacaala qiso waxaa jirta dariifa oo markii uu ka soo noqday yaman xagga maka uu ku socday jidka uu kula kulmay iyo waddadaasi uu sii maraayay qisadaasi waxay ahayd nin ayuu usoo hoyday habeen oo martiyey ninkaasi markuu wejigiisa sidaasi u eegay ee uu saaray miisaanka cilmigii uu soo bartay cilmu alfiraasa waxaa usoo baxday ninkaasi inuu yahay nin guna la-iim inuu yahay nin goba aanu ahayn kadib ninkii imaamu shaafici aada buu usoo dhoweeyey horta gurigii uu deganaabuu uga baxay si fiicanna waa ugu guglay cunto fiican buu u keenay cadar iyo udug buu usoo diyaariyey subixii markii uu doonay imaamu shaafici socdaalkiisi inuu sii wato wuxuu u raray xataa daabadii iyo gaadiidkii watay imaamu shaafici arrintaas way ka yaabiso waxay isu qaban waayeen kutubtan uu sitaa waxa qofka noocan oo kale ay ka sheegayso iyo qaabka noocan ee ninkan uula dhaqmay wuxuu yidhi waxaan ku hamiyey kutubtan gebigeedaba inaan inaan iska daadiyo waxaan waxaanay sheegaysaaba dee xaqiiqo maaha oo ninkan markaa miisaanka kutubtaa la saaro waa nin guna qaabkanuu ila dhaqmayna dee waa qaabkii gobta iyo dadka wanaagsan ay u dhaqmi jireen imaamu shaafici ninkii isagoo macasalaameyni wuxuu ku yidhi haddaad ma ka timaaddo meesha noocaasa baan ka deganahaye dee bal isoo tooyo oo isoo warayso oo halkaa igu kaalay si aan dee aniguna aan kuugu abaalgudo nabiga caleyhi salaatu wasalaam yihi man sanaca ilaykum macruufan fakaafi-uu qofka wanaag idiin sameeya uu abaalguda ninkii dabeetana wuxuu ku yihi acabdu abika ana wixii uu markii hore ka fishay baa ninkii kasoo baxday oo gudnimadiina wuxuu ihi ma aabbaha addoonkiisii baan ahay maxaan kaasoo doonayaa buu i arina xisaabi oo gogashii aan kuu dhigay xalay laba dirham bay ahayd raashinkii intaasuu ahaa udugii aan kuu keenay lacagtiisu waa intaa markaa ina xisaabi oo lacagta iska soo daadi buui markaasaa alimaamu shaafici raximah llahu tacaala usoo baxday cilmigii wuu soo bartay inuu sax ahaa kutubtan waxaa ugu qornay inuu yahay wax saxa alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala haddii aynu eegno dhinaca aqoontiisii waa inagaa wax ka tilmaanay weliba kooban marka la eego xagga caqiidadiisa caqiidatu waxay ahayd alcaqiida saxiixa caqiidat nabiy calayhi salaatu wasalaam wasaxaaba hadday noqoto baabul asmaa wasifaat ilaahay subxana wa tacaala magacyadiisa qur-aanka uu ku sheegay uhi walilahi alasmaa lxusna ayuu ilaahay u sugi jiray sidaasoo kale sifaadka nebi sifaadka ilaahay uu qur-aan ku sheegay ama nebigu axaadiida saxiixa ku sheegay ee ilaahay uu leeyahayna dadka suga ayuu ka mid ahaa sifaadka weliba sida gaarka ah alimaamu shaafici raximah ullahu tacaala uu uga hadlay ee sanad saxa lagaga hayo waxaa ka mid ah sifatu culuwi illahi subxana wa tacaala waistiwaayihi calaa carshihi sifadaa inuu ilaahay ka sarreeyo khalqigiisa carshigiisana ilaahay inuu ka kor noqday waana sifo sheegisteedu ay kusoo noqnoqotay qur-aanka iyo xadiidka nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo adilada markaa kusoo aroortay ay boqolaal gaadhayso haddaanay haddaanay ka badnaanba oo aanay kumanaanba waxba inaanay noqon sida culimada qaarkood ay yidhaahdeen imaamu shaafici raximah llahu tacaala xagga tawxiidka markay noqoto tawxiid ulcibaada in ilaahay cibaadada loo gooni yeelo kaana min alaimati almuwaxidiin shirkiga iyo xaq ilaahay uu leeyahay cid kale in loo leexiyo aada iyo aad buu uga fogaa waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid a imaamu shaafici uu yihi waxa aan aada iyo aada u nacebahay buu yihi in qof qabrigiisa la dhiso iyada oo la weyneynayo waayo sidaasi haddii la yeelo waa lagu fitnoobaya qofkaa oo arrintaasi waa arrintii shirkigaba sabab u noqotay oo halkii shirkigu ka bilaabmay imaamu shaafici raximah llahu tacaala waxyaabaha sida cadu u sheegay caqiidada ka mid a waxaa ka mid a ana aliimaana qowlun wa camal waana caqiidada qur-aanka iyo sunuba ay tilmaameen caqiidatu nebiy wasaxaaba inuu iimaanku yahay qowl carabka lagaga hadlo caqiido qalbiga laga aamino camal kasta oo wanaagsan oo sharciya oo ilaahay loogu dhowaadaana inuu iimaanka ka mid yahay buu tilmaamay arrinta noocaasa waxa aan jecelahay intaynaan dhaafin hal qodob oo muhima inaan xusuusiyo maanta waxaa jira oo adduunyada dusheeda aada iyo aada u jooga oo ugu firirsan oo ku faafsan dad yidhaahda waxaanu nahay shaaficiyaanu nahay oo haddii la madhabkaagu waa maxay wuxuu odhanayaa anigu shaafici baa nahay qofku hadduu yahay qof caamiya oo cilmigii iyo fiqigii shaafici aan aqoon inuu idhahdo shaafici baa nahay iyadu sax maaha warkiisuna wuxuu noqonayaa war xaqiiqada khilaafsan oo run aan ahayn siduu sheegay alimaam ibnulqayim raximah llahu tacaala haddii qofku uu imaamu shaafici raximah llahu tacaala cilmigiisii bartay oo uu ka faa'iidaystay dhib ma laha inuu qofku idhaha shaafici baan ahay laakiin arrintaan u socdaa waxay tahay waxyaaba aadka u la yaab kale waxaa ka mid a inuu qofku yidhahdo shaafici axkaamtii farciga ahayd ee fiqiga ahayd ee in badanoo ka mid ahayd axkaam ijtihaadiya oo istimbaad ku dhisan iyo ra'yi adiladu ay asal u tahay ayaan shaafici ku waafaqsanahay qofku inuu yidhaahdo isla markaana shaafici uu ku khilaafo usuul addiin oo uu noqdo qof xabaalaha dhisaya qubuuraha ku dawaafaya dadka dhintay baryaaya oo iyaga naf ka dayaaya halkii iyaga uu u ducayn lahaa ee ilaahay subxaana wa tacaala maadaama camalkoodu go-ay uu raxmad iyo dembi dhaaf ugu weydiin lahaa waxaa la yaabla qofku inuu yidhaahdo ana shaaficiyun fi lfuruuc ashcariyun fi lcaqiida anugu xagga furuucda iyo axkaamta fiqiga shaafici baan ahay laakiin caqiido markay noqoto ashcari baan ahay waayo dariiqo markay noqotona waxaan ahay qaadiri shaaficiyu lmadhab ashcariyu lcaqiida qaadiriyu dariiqa tahliidka noocaasi mid sax maaha iyada oo cabdulqaadir jilaani laftiisu caqiidadiisu ay sax ahayd oo waxaa dadkaa u nisbo sheeganaya ay samaynayaan wax sax aanu ahayn iyadoo abulxasan alashcari caqiidadii khaldanayd ee muctasilada uu ka qaatay laftiisu uu ka toobad keenay badankeedii haalibkeedii sida kitaabkiisa alibaana iyo kutubtiisa kale qaar kaloo kamidaba waxa weeyaan ku qoran lakiin waxaynu leenahay abulxasan alashcari iyo cabdiqaadir aljaylaani iyo imaamu shaafici raximah llahu tacaala waa waa ka horreeyey markaa qofku inuu idhaa shaafici furuucdan ka qaadanaya axkaamta fiqiga ah caqiidadii oo asalkii diintana waan ku khilaafaya waa nasiib daro inuu noqdo mutacasib lishaafici fi laxkaam mid shaafici aada ugu tacasubaya xataa qowlka shaafici haddii daliil uu khilaafo qaadanaya oona inuu qowlka imaamkayga khilaafi maayo markay noqoto caqiidadii iyo manhajkii iyo masaa-ishii muhimka ahaydna shaafici khilaafaya arrin nasiib daraa weeye qofka sidaa yeelayaana oo qof u baahan inuu dib isugu noqdo oo bal dib uu eego waxa uu falaya uu samaynayaa inuu yahay wax saxa iyo inuu yahay wax khaldan walaa shaka arrinta noocaasi inay khaldan tahay shaafici markaynu leenahay usuushii waa inaan lagu khilaafin uma jeedna hadalkiisa daliila lakiin waxaynu maadaama caqiidadiisu ay tahay caqiidadii saxda ahayd caqiidatu nabiy wasaxaaba uu waafaqay dee qofka isaga ku waafaqa wixii nebigiiyo saxaabada uu ku waafaqay wuxuu noqonayaa qof waddadii saxda ahayd maray ayuu noqonayaa arrimaha muhimka ah ee alimaamu shaafici raximah allahu tacaala taariikhdiisa ka dhex muuqda ee arrintaasi aynu sheegnay caqiidada saxdaa soo raacaya waa taxqiiquhu lilitibaac alimaamu shaafici raximah llahu tacaala waxaa loo yaqaano bidaca iyo hawaraaca aada iyo aada buu uga fogaa waxaanuu ahaa qof ilaahay qowlkiisa iyo xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xidho oo haddii uu caddaado dhinacna baanu dhaafin ummadda islaamka ee wakhtigiisii noolayd iyo kuwa ka dambeeyeybana dardaarano qaaliya oo arrinta noocaasiya ku saabsan ayuu alimaamu shaafici raximah llahu tacaala siiyey aada buu imaamu shaafici uga cadhoon jiray xadiid nebi haddii uu sheego haddii su-aal la weydiiyo la dhaahdo xadiidkii sheegtay adigu maxaad qabtaa mararka qaarkoodna waxaa dhacday dadkii su-aashaasi weydiiyey inuu ku yidhi inaan muslim ahay miaanad arkahayn ma yahuudi baan ahay ma kiristaan baan ahay sidee sidaan u yeelan karaa anigu ra'yi iyo qowl iyo aragti iyo mowqif xadiidka nebiga caleyh isalaatu wasalaam khilaafsan maqaalaadka iyo odhaahyada dahabiga ah ee imaamu shaafici raximah llahu tacaala laga soo wariyey waxaa ka mida idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam mar hadduu xadiid saxiixa noqdo aniga isagaa ii madhaba ma lihi madhab khilaafsan xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaad aragtaan qowl aan leeyahay ama ra'yi aniga iga soo fulo xadiidka nebiga khilaafsan ra'yigayga tuura buu odhan jiray xadiidka nebiga caleyhi salaatu wasalaam qaata waa siduu ilaahay addoomaha amray ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa ilaahay subxana wa tacala wuxuu idiin soo dejiyey raaca wax kalaha raacina oo aada ka dooranaysaan ilaahay hadalkiisii iyo xadiidkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam amaba se dee aada garab dhigaysaan oo aada leedihiin waxaan raacaynaa qur-aanka iyo xadiidka iyo iyo qowlka sheekha qowl sheekh lama garab dhigi karo hadalka ilaahay iyo xadiidka nebiga caleyhi salaatu wasalaam imaamu shaafici masaa-il badan wuxuu ku xidhay inay madhab u noqoto sixat alxadiid xadiidka asixitaankiisa oo wuxuu odhan jiray idaa saxa alxadiidu qultu bihi masaladaasi xadiidka kusoo arooray hadda anigu ma huba inuu saxiix yahay laakiin hadduu ansaxo xadiidku sidaasi uu tilmaamay baan anigu ku tegayaa buu odhan jiray waxaa ka mid a masalada ku saabsan alwudu'u min laxmi libil in laga weysaysto hilibka geela idaa saxa alxadiidu fiihi qultu bihi buu ihi xadiidka kusoo arooray hadduu ansaxo xadiidkaasaan ku tegaya xadiidkuna wuu ansaxay oo laba xadiid baaba ku ansaxay xadiidka koobaad waa xadiidu jaabir ibni samura oo muslim uu ku wariyey saxiixiisa xadiidka kalena waa xadiidka albara ibnu caazib oo imaam abu daawuud iyo tirmidiya ay wariyeen waana xadiiaani saxiixaani laa mucaarida lahuma walihaadaaba a'imada iyo culimada shaaficiyada munsifiinta ee tacasubka iyo qabyaalo diineed ka fog ay yidhaahdeen xadiidku waa ansaxay shaaficina sidaasuu yidhi marka madhabka shaaficiba waxa weeyaan bay yidhaahdeen hilibka geel inuu weysada jebin in laga weysaysto aimadaasi waxaa ka mid ah albayhaqi alimaam annawowi raximah llahu tacaala oo fuqahada shaaficiyada ee dambeeyey ka mid a isaguna sidaasi ayuu doortay oo wuxuu yidhi qowlkaasi ayaa daliilahaan xoog badan waxaa shaaficiyada qaarkood axaadiidaasi ay kaga jawaabeenaa wax markaa awood iyo taagla maaha oo wax daciifa buu yidhi alimaamu shaaficiyu raximahullah waxaa bidcada la yidhaahdo aada buu u necba dadkana oo uga degi jiray mawaaqif aada iyo aada u cad oo mawaaqif sharafeed ah ayuu bidcada iyo dadka bidcoolayaashaaba alimaamu shaafici raximah llahu tacaala uu ka istaagi jiray hadaladiisa qiimaha badan ee bidcada uu ka yidhi waxaa ka mida la-an yalqa alcabdu rabbahu bikuli danbin khala shirka khayru min an yalqaahu bishayin min alahwa addoonku inuu ilaahay kula kulmo ilaahay lagu horgeeyo dembi oo dhan wixii aan gaalnimo ahayn ayaa dhaanta in ilaahay subxana wa tacaala bidco lagu horgeeyo taasina waxay muujinaysaa imaamu shaafici siduu bidcada u necbaa waxaa kale muujinaysaa sida culimada kale sunnuba ay sheegaan bidcada iyo macsiyada inay daran tahay bidcadu waa ka yidhi alimaamu sufyaan raximah llahu tacaala albidcatu axabu ilaa ibliis min almacsiya liana almacsiyata yutaabu minha walbidcata laa yutaabu minha ibliis macsiyada waxaa xaaraanta ah ama waajib la dayaco iyo bidco in la sameeyo ilaahay lagu caabudo diin looga dhigto waxaan ilaahay sharciyeyn bidcaduu jecel yahay waana sababeeyey imaamku wuxuu ihi waxaa loo yaqaano macsiyada waa laga toobad keenaa macnaheedu waxa weeye qofkan inuu khaldan yahay oo wadadii saxda ahayd uu garab marsan yahay isaguba waa og yahay waxaa qaaday uun shahwa qaaday jacayl naftiisu ay u qabto waxaa xaaraanta ah marka inuu toobad keenaa waa sahlan tahay waanada la waaniyaana waa raadeynaysaa qofkaa laakiin bidcada sida badan lagama toobad keeno qofku iyadu u arkaaba inay diin tahay oo ilaahay u dhaweynaya subxana wa tacaala oo janno waxa weeyaan uu ku galaayo inuu u dhintaa laga yaabaa qofku bidcada aada iyo aad buu u difaacayaa maalkiisuu ku bixinayaa naftiisu u hurayaa waqtigiisa ayuu saas oo kale uu uhurayaa ahlulkalaamka oo ah dadka caqiidada aan waxyiga u cuskan ee aan u daliishan aragtiyaha dadka iyo hadalkooda daliil uga dhiga iyo caqliga ula noqda alimaamu shaafici mowqif adag ayuu ka istaagay hadallada uu ka yidhi waxaa ka mid a waxaan ku xukumayaa buuhi xukmi calaa ahli lkalaam waxaan ku xukumayaa ahlulkalaamka kuwa caqiidada caqliga daliil uga dhiga ee waxyiga ka leexda in dadka la dhex wareejiyo qabaa-ilka lagu wareejiyo iyada oo markaa la fadeexadeynayo la leeyahay abaalmarinta cidda khilaafta kitaabka ilaahay iyo xadiidka nebigu caleyhi salaatu wasalaam waa ta noocaasa suufiyada oo bidcadu aad ay ugu badan tahay imaamu shaafici raximah llahu tacaala hadal qaaliya buu iyagana ka yidhi oo tasawufka ugama jeedno qofkii u noqdo qof cibaado badan oo si saxa u cibaadeysanaya tasawufka waxaynu uga jeednaa qofku adduunyadii xalaasha ahayd intii uu uga baahnaa inuu faraha ka qaado kadibna dee uu noqdo qof quudaaya oo damacuu kaga jiro waxaa dadku ay hayaan isagoo isla markaa zuhdi sheeganaya sida dad badan xaalkooda uu badan yahay sidaasoo kale tasawufka aynu sheegaynaa waa in waxyaabo bidco ah oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ummadda aanu u sheegin ilahina aanu ku caabudin in la yidhaahdo ilaahay baanu ugu dhawaanayna waxyaabahaasoo ay ka mid tahay inay raggu durbaan garaacdaan iyagoo le ilahay baanu taa ku caabudaynaa ama xadrada waxaa la idhahda ay sameeyaan inay qasaa'id gabayo iyo nashiidooyin aan qur-aan iyo xadiid toona ahayn inay yidhaahdaan waanu akhriyaynaa oo ilaahay baanu subxana wa tacaala ugu dhawaanaynaa imaamu shaafici wuxuu yihi ninku haddii uu gelinka hore suufi noqdo gelinka hore maalintii gelinka dambe wuxuu soo gaadhaa iyadoo nooc doqonnimo ahi qofkaasi ay asiibtay oo ay ku dhacday arrinta noocaasina a-imada kaleba waa sheegeen sheikhulislaam ibnu taymiya waxyaaba uu sheegay waxaa ka mid a ana alictiqaad asaxiix yuqawi lidraak caqiidada saxda ahi qofka garaadkiisa xoojisa waxyaabaha khuraafaadka ahina qofka maskaxday ka dilaan iyo caqliga hoosna way u jeediyaan waxaanay ka dhigaan qof aan arrimaha si saxaan u qiimeyn karin walihaada waad arkaysaa qof weyn oo markii hore caqli lagu yaqaanay khuraafaadku haddii ay galaan isagoo waxaan qiimo lahayn ka baqanaya ole kabaa rogan iyo bahal baa iga soo horbaxay iyo shimbir baa ciday iyo qabri qof beri hore la aha soo laga yaabo xataa wax jirhkiisii kamidi qabriga inaanay ku hadhin isaga oo naf ka dayayo ama ciidda qabriga dultaa la qaadanayo le waan ka barakaysanayaa isagaoo jim baryaaya marka qofkii caqligiisii ayaa xumaanaya aragtidiisuna aragti khaldan ayay noqonaysaa caqiida xumadu arrinta noocaasana waa dhasha caqiida saxdiina qofka waxay ka dhigtaa qof si saxa u fikiraya arrimahana saaraya miisaan fiican alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala ma ahayn intii uu yaraaye hore daalibu cilmi qura cilmiga un barta markii dambe caalim uu noqdayna ku mashquulay uun dadka inuu cilmiga udhigo oo qura alimaamu shaafici raximah llah wuxuu ahaa saaxiba cibaada ayuu ahaa waa kuwa sheegay ardaydiisa qaar sida alrabiic oo kale inuu habeenkii u qeybin jiray saddex qaybood qeyb uu cilmiga muraajaceeyo iyo qeyb uu cibaadaysto oo uu tukado ilaahay subxana wa tacaala uu xuso iyo qeyb uu seexdo oo nafta uu nasiyo kadalika wuxuu caan ku ahaa imaamu shaafici oo taariikhdiisa si muuqata ugu xardhan qur-aan akhriska aada buu u qur-aan akhris badnaa oo wakti kooban buu qur-aan ku dhamayn jiray riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayan saddexdii maalmoodba mar inuu qur-aanka khatimi jiray alimaamu shaafici raximah llahu tacaala uu dhamayn jiray riwaayaad ka yarayn iyo kuwo ka badanayaana waa jiraan arrinta noocaasiina waa arrin mudan in laga barto cashar qiimo badan iyadoo tusaalaha koobaad uu yahay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam oo ahaa caalimkii iyo mucallimkii ummaddan rasuulkii ilaahay subxana wa tacaala uu usoo diray hogaamiyihii ummadda waxaasoo hawle uu hayay iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee soo waajahay marnaba kamay mashquulin cibaadada waayo cibaadadu waa ta lagaga hortago dhibaatooyinka ilaahayna subxaana wa tacaala qofka uu kaga dulqaado cibaadadu waa ta loo kaalmaysto in lagu xaliyo mashaakilka kaana nabiyu calayhi salaatu wasalaam idaa xasabahu amrun fazica ila salaa arrin adigi markay la soo daristo nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuu tukan jira oo ilaahay subxana wa tacaala xidhiidh uu la samayn jiray waa ilaahay in la caabudo ilaahay laga baqdaa iyada ayaa farajka sabab u ah sida ilaahay subxana wa tacaala uu ku sheegay fi lqur'aani alkariim waxaynu ka baranaynaa qofka daalibulcilmiga iyo qofka daaciga iyo qofka caalimka ahi iyo qofka dadka wuxu sheegaya tawjiihinaya naftiisa inaanu ilaabin oo aan cilmigu aanu ka mashquulin camalkiin aanu ka mashquulin waayo sideedaba cilmiga la ammaanay waxtarka lihi waa cilmiga hagaajiye qofka qalbigiisa iyo intiisa muuqataba imaamu shaaficina hadal aada u qaali buu arrintaasi ka yidhi wuxuu yidhi alcilmu maa nafac walaysa maa xufid cilmigu waa waxaa qofka anfaca ee qofka hagaajiya imaha waxaa la qaybo ee la xifdiyo qura waa nasiib daro dadka dalabatulcilmiga ahi inay noqdaan kuwo dadka u cibaado yar hadday tahay qur-aan la akriyo hadday tahay adkaar hadday tahay salaad la tukado haddii ay tahay cibaadaadka kale ilaahay loogu dhowaado soon qofkii awood u leh xaj ama cumro inuu tago sadaqad lala baxo oo ay noqdaan dadka caamada ahi ee aan aqoonta lahayni kuwo ka cibaado badan waxaa la odhan karaa qofka cilmigiisii si saxa uma anficin qof daalibu cilmi oo salaada subax ka seexanaya iyadoo odayaashii caamada ahaa ee kitaabka haddii loo kala furo inuu hoos u jeediyo kor inuu ujeedo aan kala garanahayn safka hore ay ku dadaalayaan oo ilaahay subxana wa tacaala wakhtiyada qaaligaa ay xusayaan marka arrinta noocaasi ah ee siirada shaafici ku saabsani dadka ducaadda iyo dalabatulcilmiga inay naftooda cibaadada iyo khayrkii wanaagga ay kula dadaalaan waa inay xusuusiso iyadoo cidda koowaad arrinta aynu ka baranayna uu yahay nabigeeni moxamed caleyhi afdal salaatu watasliim alimaamu shaafici wuxuu u wareegay markii dambe xagga iyo masar masar markuu u wareegay fiqigiisii wax badan baa iska bedelay walihaada baa la sheegaa laba laba qowl qowl qadiima oo intuu ciraaq joogay waa wixii masaa-isha qaar uu ka yidhi iyo qowl jadiida masaa-isha qaarkood baa aragtidiisii hore isbedeshay arrinta noocaasiina waxay ka turjumaysaa inuu daliil raaco ahaa oo markuu arkay sidii markii hore masalada ay ula muuqatay iyo wixii uu ku dhisay inaanu sax ahayn qowlkiisii waa bedelay kamana khajalin khajalin qofka caalimka iyo mucallimka xaqdoonka ahina sidaasi ayuu yeelaa dadkuna arrinta noocaasi inay kula yaabaan maaha idhaahdaan kitaabkii hore markii aad noo dhigaysay saasaa tidhi kitaabkan kalena saasaa tidhi haddii imaamu shaafici iyo a'imadii culimada waaweyn ahaa masaa-isha qaarkood aragtidoodu ay isbedelaysay arrintaasina ay ku dhisnayd mar walba daliilka inay qadarinayeen dadka dalabatulcilmigaa maxaad u malaynaysaa alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala masar markii uu tegay cilmi badan buu ku faafiyey subaxii buu fadhiisan jiray ilaa maalintii oo dhan dadkuna marba fanni ayay ka dhagaysan jireen oo mutafanin buu ahaa yacnaa cilmiga noocyadiisa kala duwan iyo aqoonul hadday tahay cilmigii qur-aanka cilmigii xadiidka luqadii hadday tahay fiqigii hadday tahay marka dersi markuu ka baxaba mid kale ayuu geli jiray maca dalika imaamu shaafici raximah llahu tacaala ma ahayn mid maalqabeen ama xoola haysta faqrigii noloshiisu ay ku bilaabantay ayay ku gebagabowday wixii maal soo galana sida taarikhdiisa lagu sheegay ilaahay subxana wa tacaala daraaddii buu ayuu inta badan uula bixi jiray arrinkiisuna wuxuu ku ekaa markaa kafaaf cidna ma baryi jirin oo xama weydiisan jirin isla markaa mid adduunyo u tafaxaytay oo ku mashquulayna ma ahayn waa nasiib daro qof ilaahay cilmi uu baray daalib cilmi ilaahay uu ka dhigay inuu cilmigaasi ka doorto intuu iska daayo sii wadistiisii iyo dadka inuu u dhigo u sheegaba adduunyo inuu ka doorto ma lihin yaanay shaqaysanin dadka dalabatulcilmiga iyo ducaaddu oo qofku inuu kasbi yeesho uu dadka kaga maarmo iyo su-aashooda iyo baryadooda waa arrin aada iyo aada u fiican nebigeenuna caleyhi salaatu wasalaam uu dhiirigeliyey culimaduna ardayooda ay kula dardaarmi jireen laakiin tafoolxumadii waxay tahay nasiib darrada ahi inuu qofku cilmigiiba ka tago adduunye waxa weyaan u jeesto imaamu shaafici dada kuwa u caqliga badan buu ka mid ahaa sida culimada qaarkood ay ku sifeeyeen ma garan waayin inuu shaqaysto oo adduunyo fara badan uu tabcado laakiin wuxuu garanayey waxaanuu wadaa inuu yahay wax adduunyada ka khayr badan oo ah wixii mudnaa in lagu farxo sida ilahay uhi qul bifadli illahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayrun mima yajmacuun waxaanuu diidayay waxaan qiimaha badan ilaahay uu siiyey inuu ku badasho adduunyo qiimaheedu aada u hooseeyo qadarkeeduna u liito atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr imaamu shaafici waxaan ku gebagabeynayaa cilmi badan baa laga dhaxlay oo ilaahay sabab uu uga dhigay dadaalkii iyo juhdigii faraha badnaa uu ku bixiyey barashada cilmiga markii dambena faafintiisa waktigiisii raggii joogay baa u ducayn jiray sida cabdiraxmaan ibnulmahdi oo kitaabkan usuul fiqiga alrisaala uu qoray iyax ibnu saciid alqataan wa kadalika imaamu axmed oo culimadaas waxay sheegeen qaarkood salaad kastoo ay tukadaan imaamu shaafici raximah llahu tacaala inuu ugu ducayn jireen wamaca hada cumrigiisu aada uma dheeraan saynu sheegnay wuxuu dhashay boqol iyo konton taarikhda hijirigu markay ahayd laba boqol iyo afarna uu dhintay wuxuu noolaabay adduunyada uu joogayba waa afar iyo konton sannadood haddana ilaahi baa barakeeyey subxaana wa tacaala taasina waxa ayna xusuusinaysaa cumrigeennu aada buu u kooban yahay cumriga ummadan baa sidiisaba koobanba oo maca daalika aduu garan maysid cumrigaagu intuu noqon doono ma dhallinyaronimaad ku dhiman doontaa mise da-baad gaadhi doontaa war uma haysataa marka maalmaha aad haysato maalinta aad joogto ayaa mar walba raasamaalkaaga beriyoo kale ma ogid inaad gaadhi doontidba oo nolol aad ku gaadhi doontid markaa nicmada cumriga qofka muslimka waynaanu iska dayicin cilmi uu barto cibaado sahay aakhiro wax nafci ule waa inu ku dadaalo siduu inagula taliyey nabigeenu caleyhi salaatu wasalaam ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah wixii waxtar kuule ku dadaal awooddaada iyo xeeladadan ha isku hadlayne ilaahay subxana wa tacaala kaalmayso nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam nolosha in laga sahay qaato oo dee geeri loo sahay qaato in dhalinyaronimada laga sahay qaato oo dee gabowga loo sahay qaato caafimaadka in laga sahay qaato oo cudur markuu ku helo loo sahay qaato firaaqada iyo jaaniska qofku uu haysto inuu ka fursadaha soo maraya inuu ka sahay qaato u ka faa'iidaysto waayo waxaa dhici karta qofku inuu mashquulo qofka muslimka waqtigiisa waa la weydiinayaa fi l aakhira waanu taagnaanayaa ilaa waqtigiisii la weydiiyo weliba waa laba su-aalood cumrigiisii oo la weydiinayo waxa uu ku baabiyey iyo dhalinyaronimadiisoo la weydiinayo waxa uu ku baaliyey waayo dhalinyaronimadu haddaad sii noolaataba way baaliyoobi doontaa oo dee da ayaa ku eryanaysa iyo gabow iyo waayeelnimo marka imaamu shaafici afar iyo konton sannadood isagoo noolaa haddana nafciga noocaasa ummadda inuu yeesho waxyaaba ilaahay sabab uga dhigay waxaa ka mid a inuu ka faa'iidaystay waktigiisii oo wakhtigiisa aanu dayicin dadkan aynu arkayno ee qiimaha yeeshay ee naftoodana anfacay ummaddana anfacayna waxyaabaha ay horumarkaasi ku gaadheen waxaa ka mid ah cadamu tadiici lwaqti waqtigooda inaana dayicin oo wax aan macno lahayn inaanay ku dayicin wa min xusni islaami lmari tarku maa laa yacniih intaasaynu biidni illahi subxana watacaala aynu ku joojin doonaa suurtagal bay noo ahayd in aynu si xidhiidhsan uga waranno siiradii shaafici laakiin waxay ila muuqatay ta muhimkaa inay tahay meelaha muhimkaa casharana aynu ka baran karno cibra ay ku sugan tahay iyo waano inaynu soo hadal qaadno ilahi baynu subxana watacala weydiisanaynaa inuu inagu anfaco waxaase aynu maqalay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira
shaykhana saa'ilkani wuxuu leeyahay maxaad ku waaninaysaa aad ugu nasteexaynaysaa waalidiinta geysta awlaaddooda masaajidda loogu dhigaayo afkaarta khilaafsan diinta islaamka taasoy ka dhalato in awlaadda ay ka soo gaadho dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid tahay qaarkood xadhig la xidhaayo muddo dheer hadhowna waalidiintii ay odhanayaan dhibaataduba waxay naga soo gaadhay kutubta iyo caqiidada iyo masaajidda aanu geysanay ee diinta islaamka loogu dhigaayo
waay su-aasha ina weydiiyey walaalkeen maxamed isagoo su-aashaasi kasoo tabinaya walaalaha muxaadarada dhegeysanaya waxay tahay ubadka qaarkood marka ay qaataan afkaarta khaldan ay ka mid tahay gaalaysiin intaas waa tafsiir anigu aan ku darayo ama ay ka mid tahay dagaallo aan saxayn oo jihaad lagu sheegayo inay ubadkii galaan ama inay isqarxiyaan in waalidkii ilmihii dhibaata ay la kulanto in waalidka ay yidhaahdaan xagga diinta ayaa nalooga yimiba arrinta noocaasi arrin saxa maaha diintu waxbay hagaajisaa waxna ma xumayso waa waxyigii ilaahay subxaana watacaala xaggiisa ka yimid diintu ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun oo wixii ilaahay u xukumay waxa ilaahay u xukumayna wax ka wanaagsani ma jiro qur-aanka ilaahay markuu ka warramay wuxu uhi ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam qur-aankani qofka qabsadee si saxa u qabsado waxa uu ku hanuuninayaa oo uu tusayaa waddada u toosnaanta badan meel khaldan qur-aanku dadka marin maayo qofka aan taa aaminsanayn ee aaminsan diinta lafteedu dadka inay khaldayso ama qur-aanku waddo khaldan inuu marinayo dadka marin habaabinayana qofkaasi waa qof ku dhacay naaqid min nawaaqid alislaam iimaankiisa ayaa qofkaasi buraya waayo warkii ilaahay buu beeniyey nabigeenuna caleyhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay wuxuu yihi taraktu fiikum shay-ayn lan tadiluu maa in tamasaktum bihima waxaan dhexdiina kaga tegay laba shay lumi maysaan haddaad labadaa shay qabsataan waa kitaab kitaab ullah wa sunnatii buu hi nabigu caleyhi salaatu wasalaam waa kitaabka ilaah oo qur-aanka ah iyo axaadiida nebiga caleyhi salaatu wasalaam haddaba mushkiladu waa maxay ay muhimka tahay dadku inay fahmaan gaar ahaan waalidka ubadka dhalay si sax ay u fahmaan qur-aanku waa sax xadiidka nebiguna waa sax meel khaldanna qofka marin maayo taa qofka mid aan ahayn aaminaana isagaa islaamnimadiisa ku waayaya oo warkii ilaahay iyo warkii rasuulka qof beeniye buu noqonayaa diintii rabbina mid wax ka sheegay oo caayay oo duray oo xumaan ugu abtiriyey buu noqonayaa mushkiladu halkay ka socotaa waxa weeye ilmaha yaa waxu dhigaaya kitaabku isagu hadli maayo xadiidka laftiisuna dhawaaqi maayo cid baa ka hadlinaysa soo maha kitaabkii qur-aanka ahaa ilmaha u fasiraysa xadiidkii nebigana caleyhi salaatu wasalaam cid baa u sharaxaysa ilmihii marka almushkilatu waa min almucallim walmudaris mushkiladdu waxay ka imanaysaa mucalimka qofka ilmaha wax u dhigaaya qofkaasi haddii uu yahay qof waddo saxa isagu haya manhaj saxa manhajkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam waddadii nebiga iyo saxaabada
oo qur-aankii iyo xadiidkii u fasiraya una raacaya sida nebi maxamed uu u fasiro ugu dhaqmay saxaabada iyo ummadan qeybteedii hore nebigu ammaane uu yihi khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum say u fasireen ee ugu dhaqmeen ee u dabaqeen qof u raacaya haddii uu yahay ilmahaasi cid wanaagsan buu la kulmay intaa dabeedna hadday balaaya hesho meelaha wadooyinka ay u gasho ama meel kale uga gacan hadiso ceeb kuma laha sheekhii wax fiican u sheegay arrinta noocaasi nicmo qaali inay tahayna culimadu waa sheegeen oo ayuub asikhtiyaani waa kii yidhi min nicmat اllahi calى alxadath walacjami an yuwafaqa lisaaxibi الsunna min awali wahla nicmada ilaahay uu siiyo qofka da-da yar ee caqli ahaan iyo khibrad ahaanba aan isku filayn iyo qofka cajamiga ee afkii carabeed diintu ku qorayd aan garanayo waxaa ka mid a inuu ilaahay waafajiyo saaxibu sunna qof manhajkii saxdahaa haysta waayo waxaa marka horeysa loo sheego ayaa labadaasiba ay ku dhegaan marka haddii saaxibu sunna loo sheego sun ilaahay la kulmiyo sunnadii uu sheegayay bay ku dhegayaan haddii saaxibu bidca uu la kulmana oo macallin uu noqdana dee isaga ayay waddadiisa marayaan marka waxaan leeyahy waalidku maantana waxba ma qarsoona wadaadada waa la kala yaqaanaa masaajidadana waa la kala yaqaanaa waa arrin cad maanta cidda dadka xaqdarro ku gaalaysays gaalaysiisa magacyadooda masaajidadooda axsaabtooda jamaacaadkooda waa la yaqaan cidda isqarxinta dhalinyarta ugu baaqaysa cidda dagaalada noocaasa u qurxinaysa waa la garanaya cidda manhajka noocaasa kasoo horjeeda ee mar walba ku qaylinaysa dadka qaar ha kuba caayaan qaarna ha ku ammaanaane waa la yaqaanaa xaqu wax qarsoon maaha haddaanad aqoonna xoolaha marka meel lagu rarayo loo sahantagaa dee ilmahaaga inaad usaahantagtid weeye dadkaad wareysto aad tidhaahdo war masaajidka markaska noocaasa yaa haya qoladaasi maxay aaminsan yihiin warkooda aada baadin doonto ilmahaaga inaad u sahantagto ayaa ka muhiimsan sahantaga waxa weeyaan xoolaha loo sahantago xuquuqda ilmahaagu uu kugu leeyahay waxaa ka mid a mucallim fiican oo cilmi saxa u ka barto waddo saxana mariya inaad ilmahaaga aada u geyso o aada kagana warhayso marka waxaan leeyahay waalidku marka hore intay caruurtoodii guryaha kaga hadheen oo laga yaabo meelay tegayeenba inaanay war u haynin ayaa marka dambe ilmihii oo maskaxdii laga bedelay oo khasiilulmukh loo sameeyey oo madaxa laga maydho wax kale lagu shubay markay arkaan bay hadallada noocaas ee khaldan ay ku hadlayaan marka dawada arrinta noocaasi waa taa in loo meel dayo ilmaha halka la geynayo oo laga fiirsado cidda macallin unoqonaysa iyo cidda sheekh unoqonaysa addacwa salafiya walilahi alxamdu iyo culimadeeda laga soo bilaabo kibaar alculamaa sheekh اlalbani raximah اllah sheekh ibnu baz sheekh ibn lcuthaymiin culimada nool ee maanta joogta sheekhuna sheekh muqbil raximah اllahu tacaala culimada nool ee maanta joogta sheekh fawzan sheekh cabdimuxsin alcabaad sheekh rabiic ibn lhaadi almadkhali wagayruhum kathiir aada bay u tiro badan yihin oo dee ma soo koobi karaa waxayn ahlulcilmiga iyo cidda manhajka ahlulcilmiga ku socota casrigan aynu joogno casrulfitana oo dhiig la daadinayo wax la gaalaysiinayo oo la isqarxinayo oo dadka ubadkoodii laga boobayo oo meelaha aanay jeclayn waxa weyaan la geynayo oo waalidkood inay caasiyaan dad ducaad iyo cilmi iyo khayr sheeganaya ay ugu baaqayaan culimadaasi ciddii cilmiga ka qaadatay dacwaddaa saxda ah ee ahlucilmigaasi ay wadeen sida ay tahay u raacday sharkaa way ka badbaadeen dagaalamay gelin cidna ugumay baaqin ubadkii iyo daayartii ku xidhantayna ilahay baa subxana wa tacala ku badbaadiyey oo bidcana kaga badbaadiyey khuraafaad iyo shirkina kaga badbaadiyey fitankaa casrigan jirana kaga badbaadiyey dadkuna maanta taas way og yihiin dadka badankoodu qof isagu isindhatiraaya oo kiiska iska waaliya mooyaane dadka badankoodu way og yihiin arrinta noocaas oo xaqiiqo jirta berigii hore dadka soomaalida aanay soo gaadhin arrintaasi amaba se caalamka aanay aada ugu faafin waa la yaabi jira marka masaa-isha laga hadlayo ana waxaan xusuustaa hargeysa markaanu ka hadlayno gaalaysiinta iyo isqarxinta iyo wax saxa inaanay ahayn dad fara badan baa nala yaabi jiray waxaan garanay xataa rag wadaado inta ii yeedheen igu yihi waxaanad sheegaysaa wax jira maahay miyaad miyaad iska daysa oan ku ihi waad arki doontaa ilahay baa subxana watacaala kelmaddaa iga dhawaajiye oo iwaafajiyey ilaa arrintii ay dhacday wixii aanu ka hadlaynay markaasay dadku ay baraarugeenee markhaati firoon ay yidhahdeen war wixii laynoo sheegi jiraa un la yaabanayn weeyaan oo ay kala garteen cidda waxaa taageersan ee ubadkooda ugu baaqaysa iyo iyo cidda kale nabigu calayhi salaatu wasalaam markii fitanka uu ka hadlay wuxuu ihi man wajada faman wajada maljan aw macaadan falyacud bih qofka hela gabaad iyo meel uu fitnada ka magan galo ka magansado meesha ha gala buu ihi fitanka maanta meelaha gabaadka ka ah ee dhufayska lagaga badbaado ah iyo meelaha laga magansado waxaa aynu odhan karnaa waxaa ka mida addacwa salafiya iyo maraakisteeda marka waxaan leeyahay dadka arrimaha noocaasa neceb inuu ilmahoodu noqdo takfiiri khaarijiyoo muslimiinta xaqdarro u gaalaysan oo dhiigooda xalaashanayo jecel inaanu arag ilmihiisii oo midisito oo dad gowrgowracaya kuwa gaala iyo kuwa muslimiinaba qofkaan qofka jecel inaanu soo gaadhin war dhiilla odhanaya ilmahaagii baa isqarxiyey ilaahay baa horta wax xanuuniya laakiin isagu sababta ha la yimaado oo meesha manhajka saxdee waxyaabaha noocaasa lagaga digaayo lagu sheegayo inay khilaafsan yihiin diintii islaamka ee saxda ahayd ubadkiisa ha geeyo baaraka allahu fiikum jazakum allahu khayra qolada muxaadarada ka dhagaysanaysay manhaj online su-aal baynu soo weydiiyeen su-aashaasi oo ah suufiyadu caqiidadii shaaficiyey maxay u aqbali waayeen waxaynu leenahay man yurid illaahu waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay-a hanuunka ilaahay baa haya subxana wa tacaala imise ayaa arday sheekhiisii khilaafay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam kuwii la joogay maxay dacwaddiisu u aqbali waayeen ilaahay baan subxana wa tacaala hanuun aan la damcin sidaasoo kale qaar fara badan oo ummaddiisa ka mid ah oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ka dambeeyey maxay u aqbali waayeen dacwaddiisii ilaahay baan subxana wa tacaala hanuun aan la damcin asbaabna waa leedahay kolley arrinta noocaasi oo imaamu shaafici raxima allahu tacaala inta uu xaq hayay waa intii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu ka dhaxlay waxaa laga yaabaa dad fara badan oo iskaga abtirsanaya caqiidadiisi haddii la weydiiyo inaana aqoonba marka asbaabta jahliga ayaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a waxa weeyaan asbaabta marka jahliga laga yimaado culamaa u suu dad dadku culamaa u haystaan laakiin iyaga laftoodu khaldan oo ku odhanaya shaaficiya ayaynu nahay haddana caqiido khaldan oo tii nebiga caleyhi salaatu wasalaam aan ahayn tii imaamu shaafici nebi maxamed uu ka dhaxlayna aan ahayn dadkii u sheegaya marka ilaahay oan hanuun la damcin jahli sidaasoo kale culamaa u suu oo dad aan sax ahayn oo kala dhex gala culimadii hore wanaagsanayd iyo dadkii asbaabaha noocaasa baynu odhan karnaa iyo kuwo kaleba waxay keeneen in dad culimadii xataa ay ku abtirsanayeen ay khilaafaan wallahu aclam iyo alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeed oo sidaan oo kale ah waxaa idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد